bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaaalka qiimigii qaayiga leh hawadana ola dareer waxaa ka dhawaada barnaamijkaana bandhiga radio warsan oo maalin walba isan ku dhumin sidaasaan idaacadda marka lagu raayo maalinimada jimcadeed sidiisan toddobaadyadii hore bandhigan ku barateen barnaamijkaana intiis badan may baa ka qaadaan ee doodasha iyo dan arrimo bulshada may baransan ku dhur daaradaane qadarka daqiiqadood ee barnaamijka reerka inay ku dheeyiin meeda ku gudi jarnaysii naxaniis baan ilaahayna markiidana barnaamijka doodiisii kula qiib qaadadaas markaas miska duulahayn barnaamijka jeeka maybaa doodaan ay ka eedan doontee sidii la ilaaliyi lahay bilicda iyo nadaafada deegaanka maybaa ii kula qiib qaada doone hanad ugaas maxamed olongordo tuke oo usiina qiibkuwe urada bisha rayidke cabdiqaadir aadan cumar oo usiina ku tirsan qiibna kuwe urada bulshada rayidke islamarkaasi deegaanka dhadhaqaaqo iyo binti colaad xuseen oo ee dhakhtarada deegaanka ku tirsan barnaamijkaana maybasan lahaa kulamacda ah ka dhowaada guda gala doona martida kolka hore hadhawaayo ha dhowaada kulmiinbe
ciidan dhow naga idaacadda warsan oo badan bulshada waaxdiya ku turjumaas i azumaadiyaadanin soo bedi so nan ku hadalna mase dood unku suubina dhibaatooyinka mase nadaafad darada ku jirta deegaanta mase sidilaan naga fadi biliicda deegaanka ciidan mahadsanta ciidan mahadsanta ee cabdiqaadir mayba sii doonay walaalana binti colaad xuseen ooyan dhakhtar kuwa isla markaasna barnaamijka martininka ee doodinay kulqiibqaada hadal jeen kuurey ee wayba sii doonay hadhawaayo ku stuudiyaad radio warsan binti hadhawo dhawo bismillaahi raxmaani raxiim walaalkay dalmar dhawo warsanna ka dhawo eedi eedan ka dhawo barnaamijkana dooda geedka laku rajayahay inuuna ku hadalno bilicda bilaac magaalada iyo nadaafada iyo deegaanka nadaafadiisa inuu ku hadalno sugaan insha allah idaa mahadsanta sida aad ahniga koobtimay baa sii doonee hanad ugaas maxamed tukey hanad hadhawo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum salaam
marka sharafta dooda ku qiib galahay idaacadda warsan madaxdee ila shaqaalade ida salaame asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waxaanad kooqaadi su-aalo badan iyo ballakii wadida doona kulley jawaabo badan ila diyaarsikiya kacaale markan koreyta mayba hadda wayfaday cabdiqaadir aadan cumar su-aalan koreytaan weydii doona mayba nagla doontee markii la tacriifiyo ama erey bixin ahaan nadaafad iyo bilic warkursulmele waa maxay bilicda nadaafada deegaanka eedyadan mahadsanta horta nadaafad haddii la ero walwalba oo wanaagsanoo caafimaadkan room sali oo lakugu fogaado cudurada iyo waxyaabaha dhibaatooyinka sheeno mase jiritaanka qofkaba nadaafada maybu aha wal kasta oo lakugu fogaado cudurada maynan qeyb samaasa lama qeybood shaksiyan qof oo nadaafada qof shaksiyan eh iyo ta guud oo deegaanka mase environmentamidaas qofku ka nooli nadaafada nadaafada muhiimad badan aan leeta oo noolo kasta aan leeta oo wal kasta nafaka jarta aan leeta xitaa geedo xitaa aan leeta bilici hooba la eroona wal kasta qurux badanoo mase wanaagsanoo mase handhoo dadkaa jiidadaayam hadda nadaafadda iyo bilicda deegaanka oo kale laku hadlahay mise nadaafadda deegaanka oo kale laku hadlahay deegaanka muhiimadiya in lata nadaafada waybwaa qaacidada oo caafimaad ee mayl erey intii cudurka intii wasaga kinjaro cudurka kinjara muhiimada yaalata meelaba lagu korda karo bilicdana magaalo kasta masan ahayn meel kasta qurux badan oo aad aragdo bilicday wanaagsantama waa laku shaqeeyo me waa lasku qoyme taas oo laka dadaalay mise juhdi badan la geliyay managatoy magaalo nagatoy managatoy guri nagatoy managatoy environmenta qofka ka nooli mise banaanka guriga nagatoy meel laku shaqeeyay badan lahasaar la faday waqtina la geliyay ina bilicdaas lahasaar laku shaqeeyay marka markaasa la erkor bilicda deegaanka mise meela mise nadaafada meelasay walku shaqeeyay mise nadaafada meelasay wanaagsanta la erkor idan mahadsantaana
bismillah mukhtaar haddeen iska dayay su-aalo waa waa maxay nadaafadda deegaanka bilicda ee bilaada horta ma in shar qaadaan ilaa ma in shar qaadaan nadaafad iyo bilic in shar qaadaan nadaafad may dheree wal kasta oo wasaq sheenow lagu dheerado leeree nadaafad sababto ee nadaafadda qofka bani aadamka ilaa deegaanka meelan qusayna ma leh marka miil kasta oo nadaafad jartoona dadka meeraayaan ah biliyaa ku quweys sababtoo miilo oo nadaafadda laku wasaagada iyo walaa i laku qaaday la nadiifiye haddii la dhiso moonay wal geedo iyo mogaantin waa la awuriyaa bilicda nagadaas laakiin nadaafadda way wahaa habkana naysku ilaaliya yoonay habka oo lanka taajiro way wahaa may ku bilaawdaase goosmada ilaa may dhiyaase deegaanka geedoo dhiyaase nadaafadda salin shar saaro lan kastoo noola wal kasta oo nooloon aan baahanyin nadaafadda ani maaliska haday bani aadinka haadan wal kastoo nool aan baahanyin nadaafad bilacna may la reehin miilo oo wasaq yaalne la dhisay guryaal haadeen geeda ay ka abuurooy macnaha doogdoog aan suubiyo bilacna may la reehin na ogaasa leere guri leer i miilo laama fayl iyo geedo la abuuriya may leere bilic leere haalasma waxaa nadaafadda laku dhoori marka saasaan dhaqnaa nadaafadda madi dhooriya bilicda koowaas marka saasu
bintii hadhow iska su-aalo taangayo may bilic iyo nadaafad deegaan
horta nadaafad laan nadaafad laan caafimaadka ma sheegay nadaafad hoobalaankaan lahayna inay caafimaadkay tamaam ahayn caafimaadka walaa markaasita nadaafadda hadda doofa bay dhawo nadaafad xumo ku jaro jartay laakiin hadda sacdun la roogo deegaankaana nin nadaafad bay iyo ka alan nadaafadda may waha hooba farshareediy foolma dhigaaso hoobalas lawada kaha gacmooda jira wala ku gooyaan leeray hoobalas la kaha wala qabsa marka hore lahaa laakiin hooba nadaafadii oo hal qof shareediisa la kafirtay leer walma qabado laakiin dadka dhan deegaanka hooba laskula kaha nadaafadii deegaankii ini hadda suurtagelin nadaafadii boqolkiiba sagaalun ini nadiif nadiif lahay sidoo taabiyaan hadda bay dhawa okay ada oo isla su-aalaas ku jawaabtii hortiin karaasii su-aal lamaad sidee la dhoori karo bilicda nadaafadda deegaanka
nadaafadda mayna ku lan dhoori koray ha walwalba may waha jidlee fadaayaan hal jidlee fadaayaan jidkiin ooba la era jidkuun alha rahoy la ero jidkii la suubii la raxa nadaafadii ama toosa kortay lahaan halab bismillah nadaafadda deegaanka mayna ka dhooreeyahay hotelan kasta oo bani aadan ah meeldegino bulshada haada meelaraay dadka madaxda authority haada qof kasta oo agli biyey ilaahay aglisee hiligay caqli oo ilaahay lidayl responsibility ku saaran nadaafada deegaanka sababtee bani aadanka may wahaa ini warbalan sheegay idan ogeyn may larahay nadaafada iimaanka bari nadaafadu marka qof kasta oo sharuudoogii ilaahay haddii iyo lakufada inay siduna ka darsada inay bilaada mas-uulku ey iyo nadaafadaba taas marku haddii lankasta oo inshaagada deegaanka noolba oo tabargaliba saasan ogaada may dhiyaasa ini la ilaaliyo lankas responsibility isku saara ini la ilaaliyo dhiyaasa laakiin haddiiba nagata anamay oo galay iyo gobolka hadda fansaawal dadka bershay dadka isku mid ma-ee deegaanka dadka ka nool shan nadaafadadin shardi baa absadiin dadma dabka may waha qof kasta mas-uul inay isku saara nadaafadda kan yar kan weyn hooba nadaafadda isku saaraan sustainability nagadaas nadaafadda laakiin hadiiba lanko lama ururada bulshada molawaleylanku hira may waha wal miilka dalaalow may may rajeena bulshada inay fahmaan horta nadaafadda deegaanka lanku hooba tiisba is ilaaliy lankalaan tiis ilaaliy nadaafadda deegaanka faylaadaas bileeda walhalaaba mashaan laakiin hadii fahnayn naftay hataa may la faday inay waxay gelin iyo waa la sii la fahansiy laakiin qof kasta ogi laakiin nadaafada waa kalaas hoob laisku reeba may leedahay mas-uuliyadda la saara lan nadaafada mas-uulku elow la elow ma jira lan kas responsibility hatabargali nadaafada mas-uula ku cabdiqaadir isla su-aaluma weli teegin sidee lan ilaaliyi karo ama lan dhoori karo nadaafada deegaanka si lan hela magaalo bilic fayla leh
iyadan mahadsanta lankasta oo mukalafa mase deegaanka degan waajiba ku saaran in ilaaliya nadaafada deegaanka iyo bilicda deegaanka haddii nadaafada deegaanka wanaagsanaad mase faylahaad bilicdan wanaagsanaadaas bilicda lama qiibado to oo bilic dhisme ah iyo to nadaafadeed sida dadka badan oo deegaanadii hormariyeen oo mudyada fiirida wadamada yurubta oo kale mase wadamada horumari dadku waaya liinta oo jidka ku socda haddii qashin yar jidka ka aragan way bile darsa biin oo jidka dhinyaasha yaalan oo lakridaba male hata deegaanka ken male saas camal yalan kasta oo deegaanka ken ka noolna waajib ku saaran yahay nadaafadda muhiimadda an leta dadka ma og markan horey horta inay nadaafadda dadka la bara markii nadaafadda dadka la bara yaa muhiimadda la ogaado karo nadaafaddana lafdhabarta deegaankoogu cudurrada inka badan oo deegaanadan ka dhiyow nadaafad xumada salan ah haddii nadaafadda shaksiyadeed wanaagsanaad cudurro badan alkugu badbaaday hor nadaafadda deegaanka fay lahaad cudurro saaslamad ee lakugu badbaaday hor nadaafadda guud waddanka fay lahaad saas oo kale hadda magaaladan aan hadda un hadda ka noolno baydhow oo kale markii lagu qadaraw hal baabur qashan qaade halkaas baabur meel kooban oo ku qaade intiisu hadda baaburkaas qashanka qaado galay nadaafadda kastoo sidii hormee maleedad oo si joogto aan ka shaqeeya male maleedad oo xil ku saarayi male mararka qaar mayl ku yaaba inay ururo bulsho intiis aas-aasan stio ee langdhinku damboyna is aas-aasan walqashin ay aruuriyaan taasoo haddana meel indeeran geeka haddii la aruuriya barra bataal mayl fadaay dawladda hoose oo kale waajibiyaa ku saaran ileen dawladaha hoose waa faydhowr kale eraay walbadanoo hooliyahay tay hatiyaan qobdaana jir wasaaradda caafimaadka waajiba ku saaran may kale waajib ku saaranayaa wasaaradda macdanta iyo biyaha saas oo kale yaan shaqawoosha raayaan saas oo kale waajiban ku saaranya marka intii hata waajibka ku saarnay dhammaantiyo lankata ka mashquulsanoo hooliyahay male marka muhiimad yaa in leeta noolo kastoo bini aadan haadoy mise xoolahaado mise geed haado inay nadaafadda muhiim naga lagu shaqeeya marka nadaafadda haddii wanaagsanaata beelada bilicda magaaladana wanaagsanaada bilicda shaksiyadeedna wanaagsanaada
markii nadaafadda lagu hadal mawduuc ahaan waliba waa shilihiis gudub bileeranye nadaafadda jarta meeliya ku bilaabadaas ha nadaafadda may ku bilaabdaase qofka bini aadamka jirshiya ku bilaabdaas may ka dhamaadaase intii deegaanka dhanyara ka bilaabdaas ya ka dhamaadaas qofka markan korey torta inuusan titis ku shaqey meelus jiifadaw dharkuus hiridaw gacmoosheey raashinkuus aamaw system kulling aamaw walaaslan horta inay qofka fahamsanaado badan ogaado haddii usa idiyaashay wasaaka jara dhasheen dhaganayn cudurro oo haddii aadan dhaweysadaan xitaa dadka dhiyaa jara sida iskabiska oo kale skin rash oo kale cudurro badan a jiraan oona tantanka kooban kora marka laakiin kemay baa iskiin fananka oo la raw busbuska oo kale fanan kale jirkaa ku bahaw sida weeraan isniraan misiraan mise odhiyaraan mise cudurro lamad eh okayabdulqaadir adoonay la kahaytiya weliba faday isla qodobkaas nadaafad darada ku dhal wala nadaafad darada ku dhal kor intii nu hilmaan kor intaana dhakhtarada humbandhig binti mayka daraaskaas nadaafad darada wala ku ratabo ma kor يميه بالعوض والله نظافة درد إذا حنتك بيو لو راوو نفتر شو هو بالنظافة ديو منفيرن إني عذر حتى شبنك دياريا برنامج كن دياريا واجي سنة مسنة شيء بيدو ما لكو جورا دياريا سائد هاي لكن هذا سنة دياريا شبنك شبنك داعونك دياريا داعونك ليرة داعونك ديانك مركزي سائدة كهاي مالنتي هو والأندي من اللباتن soddon dhimadaayan un isbitaalka roogay markan hadda xilligii hadda waana roobkan sidahan deedahay mayla araga jaray kulaalka sheeriya leeray xilligaasiiti ini shibanka saa'id baydhabo baydhabo ini hadda marka nadaafadii hadda sidii saa'idkii ahayna nadaafad fayla la heli iyo hadda ka aale may weeli shiban haddii la hadda shiban oo isbitaal karantiin lan jiray oo shiban ha bilaabadi leey mal aragilaa hadda cudurrada oo ku dhalaba kor biyo wasaqa oo dhoo ka fadhiyaan iyo ku dhaladay shibanka diyaareega may ku dhaladay biyoowin oo la dhamo oo sida oo warjanaay camal wakaaladan camal meelogaas camal biyoowi lagu sheen yee la waraabay biyoogaasaytay ku dhaladay cudur markuu dowladda la eg dhakhaatiirta ka leeyihiin sidii nadaafadda unagala fadhito ahmiyad goona bulshada siyaaya
bulshada bulshada may laysiyaane nadaafadda inuu ku dadaalaan nadaafada may waa horta lanka kow qoysiya ku bilaabay maha cunug sheeye margii masqulaha kubata galanta isku dhiga la eray saabuha la siiye dambasa la siiye cunuga may la eray gacmo isku dhaq nadaafada may waa fuursada biyo lan gasho ciyaalka in la dhaqo kaloriin la gasho oo kaloriin laka dhaq masquliyo isticmaalaan kaloriin laka dhaq masqula steesiga bay iyo saxanka cunug hunguruka ama taabule okay binti meedin kahay ee abdulqadir hay
een intii eedan maasanta horta qodobo badan oo muhiiman in nadaafadiya ku hadali een markii een biyo lalay biyo een walwalba wala ka nadiifiya jira biyo wayla ka nadiifiya haddii een xiliyadan la deero mise een ay la wasaqoowano mise deegaanka ay wasaqan jiro mise cudurro jiraan een kolorin wala raa la ka nadiifiya een way jira aquatka waa jira way jira waxyaabo saas lamada oo lakala dagaalama jira een cudurrada mise aqua tabka way bakaninka oo laga nadiifiyo biyo ka kastabana cabralay coloringa kusuusini marka qiyaas qiyaas ii kuleeya jaran oo dhakhaatiirta kasaayan caagii halkii caagii marka saas oo kale may jire personal oo hajin wala raajir oo shaksiga ciyaalka miigmadig iyo filaan oo kale inay suraafada shaksiga ha sugaal ingiriis macnaa gacmoosho dawdi on kakadaar way jira koryaanada dhalada nadaafadumadaas oo kale oo xaatada shawanka bedel sababo qaar kumad qaar xanuuno kale sababaaya marka muhiimada muhiimad badan haleta marka muhiimad badan haleta nadaafada ini guud iyo gaarfilin ilaaliya
hanad wali la sheegay nadaafad darada in ku dhaladu koraan cudurro iyo dhan badan oo kumid ayihiin shubanbiyoodkii kumid ata malaariyada kumid ata goryaanada walaa kasoo dhamaan waxaa sheegay baydhabo oo kalena wali la sheegay cabdiqaadir suu sheegay inay hal baawur layn nadaafada ku shaqeeyo markuu maamul la jara degnado muduba ha shaqeeyay ilaa igeegana roogaan markuu dawladda hoose oo dhan inay hal baabur lay lahaato mujtamaca baydhabo ku noolna ka dhow yahay halmalyan markuu isheeno kortay taas bacdamaa nadaafadana eetanka horeyta oo bulshada dhibaatooyinka ha ku deeri karo umbaahan in lagu korsado
alanta nadaafada inay horta markasta lagu hadala meelo bulshada niskuwaas iyo adoo dhafsiyo ciidan loo haya inuu mashenaas sababtu ee ilaalay dadkan wadankanka nool ee halku baawr malqaado waa dhisayna uma haddii goboleed kale noolnay wadamo kale lan fiiri una hata ciidan ku liidin sababtu ee maamuladan dadkan hata maamulka nin eh priority hanuma seexan nadaafada galaduna meelaasa macnaha daawayowta ku hortagowka ku muhiimsan manaha shan boqol oo shimaha kaliya isbitaalkan anti lansuubi may ku muhiimsan aha anti ancoin ini bulshada lakuwaahigeliyey oo lansuubi xarumo oo santare oo bulshada lagawaahigeliyo bulshada iyonay dadka maamulow horta maabay ka socdan nayweeli ee dadka maamulow dad bulsha dooratay ma ah bulshada may mataleeyey lan oo odka kooy ima bulsho doorata ima kooy walaa dooradee matelaas laakiin hadda dadka maamulo may waha hiblowkii la sheegayay koreede madax aysan magaca awaasale magaca awaastaasna ma aniisu dadkan ankaadimo oo may la rahay si fadaayo ankaweelo ama walanhabay ma walanhabay may waha barahaka naga kore hakin naga kore macnaha hadii waqti koo dhamaadanta intaa ku dhamaa intaa ka naga kortay dadka horta maamulka intaasa ka mashquula bulshada nadaafadii qaabka bulshada dhaqama habka nololo bulshada boorta in waa may umaleys walaaherko laabka ku jiro umaleys laakiin la balad doonana hani horob haan dhaamana yoon walankeediile laakiin ma anfaca sababto anka afaan may waa bilikam inta dhon halko baawr halka baawr hataa dawladda hoose gama kale niman oo may laahaa shirkada private ee leh oo beesi qaadayaan marka dadka bani aadamke waa walaha bandhike eerbeyl oonama kasaayaan inay nadaafad yaro adow beesa ka biyaayaan boqolkiiba siyeetan oo yaroo hata meel yaraay wal fahmi maayin waa dadka shirkado made shirkado naftiyo ma fahansan oo hata walfa fahmaayaan maayin iyo hordhaa ma fahansaneen haddii dawladda maamulka laa ku dhamaysneen niman bareefada shirkada ee kooye laamiga eeridiisa meel la tubay baan skybank tinkanaa la tubay dadka lankaas iritis hortis hal dhigay oo laama degin bulankaas meelo kasoo looraka kuusee markuu waqti la qaado qaab lan qaado waa jirta ehel bili wal lankiisaao run harbe dhawaan un beesa ma ogolo sidii oba may waha walaashi yareen jarti dhowr shirkada ayaan weli marka dambe is faluusin marka dambe iska galeen sheekadii ma inagata ele sheekadii hore oo dadka dhanagadaaya inagata walaahi yarko iskaleeti يقولوا سواء قال يقولوا سواء قال ما هو تيم يقولوا لي لين ولا جي كار غير كي أخبار هذا الشيء أول سوبي هانو كله هلا كلام مكويرا ما يبغى أنا كتاعرام ما كتاعرام هانو كله هلا كلام يوم ده تجي يوم ده كيا مركون مين فانسي يقولوا سواء قال ما أنا ولا قال هو يبصر يقول كان قال لا لانك ولا جي هي بدل يقول ما قال laakiin intii jarti goobgaabtii jarti goobgaabta jartiin wala fahmeen dadka dhankaas loora ka aruuriyay hataa loorala dhikaayeen xaafado looral weyn ahoo ka dhikaayeen meelahaan danta ka aruuriyi daysay balay ununku weyna wal hal doolar imiya ama lama doolar ama mise doolar aa beley yaa ina la dhiibay ka ahay albarnaamijkii agaawad mid obatiba wata dareer waay laakiin ma anfaco halko baawar huntum biridkun roog ini gashin kuu dhaal ma anfaco maylan baahanya ini akiraan intaas baawr bilkaa fudoji badade xeladii hore afarahay mate tumi ilaa maxaafadood miya ma tumi dhowr haafadood alka sheegahay tumi dhowr kaafadoo madi tumi dhowr baawr langaada tamaqaata maayan okay okay inaan mahadsanta may baa siyay binti binti marka alfiirida bulshadu adii baa dhakhtar ee waana kiin kooyaayan cuduro badan oo nadaafad darro ku dhalo dhinaca arrigaas markuu intay dadi center aqoonta bulshadii engata nadaafadda iyo bilicda deegaanka muhiimada nololyo
nadaafadda horta wal eed muhiiman ew nadaafad lankooba an lahayna aqoon lan lahayna diin malay leeri lan diin lahayn aqoon malay hayte mahmaada way waahan nadaafad lan in kasaana way waahan in sheegow leefade lankooba adan in sheegta koo qaadade laakiin lan reer magaalo wal mal in sheego kor lan reer baadii e sida in biran sida weelhooda erta sidiya weele diig shaqeeyaani wacyigelin suubiyaani oo shabankun iyo malaari iyo biyaha daaweyaani dadabse iyo guraayan iyo markaasba malaari lehayte lankacloolada beerka kufuure dadabsi haylankun dhimadahay leeraan jiifiyayan lankoo malaari lagu daaweyno marka kahe markaas unaseeni baadiye may haytay caafimaadka lay lagu sheekayay may la eraay lankasta nadaafada ku dadaala dharkiin dhaqada korkiin hooba la dhaqa oo gacmoogin dhaqataan hungurigin nadiif ay karsataan wala siin tare nadaafadiinna markaasiiti wala siin qabadaas reer baadiina waa la jari reer baadii markuu wala ku ogolaaday laakiin la reer magaal eh inta ma inta biramaas haddaba kawaanka camal ayaanta ururka n g o ka una soo bini ururku ahay madadambana noo faarfaaray laakiin kawaanka mayseeda jarnay nadaafadaha ka suubi jarna nadaafada galabtii maqrabkii dadka shaltabaan kuloorin intee ka shubna iyo hadhiga jarna ana bintii ee ka jari jari dadka hadhigo nadaafadaasaytii may waa kuloo markii meelaas la hadhiga oo ku teesig meelaas kooya xataa meeli oo nadiif ee kooya hiraabti hilib shooy oo nadiif ay saaradaan waardii lahayti meeli hadda laakiin nadaafadaas ma leh hadda kawaanka nadaafadaas male dawladda hoose waana galanta ka ahayd waa canshuura lagu qaaday dadka oo hilibka gadaayaan dawladda hoose canshuur oomay ku qaadasee nadaafad eh lafa iyo hilibkii iyo baabuurka oo dawladda hoose qaaday beesi lagu qaaday waana saasita nadaafad male hadda
abqaadir intan oo binta hadda ku hadalays su-aalaas weliba haytay muhiimada yeelata nadaafadda iyo bilicda deegaanka aqoon in teedhon u leeyihin bulshada
bulshada shalci lama qaybado qaar nadaafadda aqoonaan leeyihin qaarna meyn la aqoonto insheegoo qabaan in badan dadka aqoonto in la xitaa masuubiyaayaan sida hadduba lagu dhawaajiyay deegaanka nadaafadii bulshada degan haddii ku shaqayta in badan awalku qobda korto lankasta guriga shay hortiis mase dukaanka shay hortiis mase meeluu sukanooli keliya haddii use nadaafadii ka dadaan lankasta dhan guriga shay environmentaha ka deg wareegsan haddii suubay magaalada dhan beleed annagadaas mase nadaafadii annagadaas hadda meel binti sheegasi kawaanka oo kale lankasta miisan taala qof kasta miiskiisi haddii nadaafadiis ku shaqeeya meeluuska ganacsada nadaafadiis ku shaqeeya malan baahan qof kasta oo mase banaanka ka kooya mase qof kale oo dad caawiya malan baahan marka nadaafada shaksiga shaksi kasta mas-uuliyadda ku saaran haddii isu soo biyey deegaankii dhan may nagday nadaafadii wal guud ahaan lagu wada shaqeey marka dadka aqoonti aan lahayn dadka aqoonti aan lahayn wal sheege wal wacyigeliye kan i d b ga rooga haadoy kan oo fikradda dadka nool haadoy kan ganacsiga ee magaalada dhex degan haadoy kan oo cisbitaalka ka shaqeeya oo naftiis haadoy kan dawladda xubinta ku ahaadoy lan kasta oo aqoontiya aan lahayn dad oo wayba jare walkala barday aqoontiya aan lahayn wal badan kumogayin isu naftiis walan sheegay haddii lain sheega dadka aqoontiya aan lahayn anka fayla dadka aqoontiya le anka dhan badan dadkeeda aqoontiya le an suubiyaan xitaa ma ergaase lan oo aqoontina le oo jirshay in nadiifiyaan tumooshay in nadiifiyaan in isku hiiraan ijaashay wasaq iska jaraan oo jirkii shay nadiif ahayn bariyay ma ergaase isoo scabies qaba mase isnidaamis qaba intaakiin surma maynanka badanaa dhalinyarada iskaabulka eh goonisha nool haddii idig balaan roogda mase kastaba nadaafadii tan liin roogna ku wanaagsanaada tale n haddii oo lan kastabana waajibka isu saaranyi la ogaada is ogaada kiin ogaynina liin sheega deegaankii may nagday mase qofkii may nagday lan oo full hygiene leh caafimaad buuta leh isi ku shaqeey halan sheegoy mase soo ogiisuu biyoy laakiin haddii qofnuu dadan wacyi gelin lagna linin sheegna ki kasaa xitaa lan xasuusin meelimay nagdaase meel hoolbun ku dareer deegaankina deegaanka dawlada leta maamula leey xitaa haddii liin awoodna geega dawladan curudu maamul goboleedka waqtigo dhoola sugiya afar sana shan sani jara haddii liinin hayna dhaqaalo oo intaas laku fuliy dadka halan sheegoy se oo macnaha qof kasta waajibkii saaranyiisu insuubi hadda een jidkan oo laku dhisahay suuq een qudaarto oo kale sidaan hatu warka kale ilan kasta dhan qiibto hortiisa ee een yasuubiya leeri een mas-uuliyadu meelinu jidkiina ka dhisame lan kastanana may ogaaday walaan intiisu leey barhii mal burburiya soo loo yadal burburiya ma firiyo kow bari hadda lan kasta dhan haddii een waajib noocaas eli saara haddii qashin jid laka rogo mase meel xaafad ee laka rogo lambuma ogolaado meeliliin ayam ee lan kasta jiri qof marka mas-uuliyadda dadka in la heshaga dadka in kasaanan la bara dadka kasawna la xasuusiyo hana
bismillah su'aaladan dalka halkan waa dadka eeda aan fahansiinin gobolkiiba siiyatan barnaamijkan nadaafadda dheerow laakiin ma ka dhagamayaan qofka bani aadamkana may fadayn haddiiba maamul iyo walin haddii isu isgordo ay ini iswalay ka dhagam inla jiraan at least waa lagu obsadaa oo pressure saara dadka bani aadamka inla jiraan sida dawladda oo kale maamulka oo degmada kan gobolka inay pressure saaraan sababto atama arqaasame in badan arqaasame deeda xaafado maraas dadkan oo guryaalkan weyn dhisaday biyo iyo wasaqda mahan biyaayana tubiyahan biyaayaan jidkaha ka biyaayaan sababtee ma ku fikirayaan idadtiyo ijidkaas ina jidkuba idadtiyo ku fayliyay sababtoo bulshada manaasa dadka ku dhahay oo wala alla waleyse jidkaka deedii hoos wardanaan inay dembe ka galaan naar ka seeda uma ku warqab sababtoo idisa ha qurxsadi tubadooda ha giri haarkii oo ishadhida jidka dadka oo masaajida injeeda meel maraawma leh meel fadakooda madadaada idadhisidaas idata unku fikirta jidkan inay unku fikirta dadkaas noogaas bressureka saara haddii qofkun idis hortis qashan lag arag la erar maayo sidaa wala injaraan maayo inta ninka maamulka degmada iyo gobolka iyo dawladaha hoose iyo markuu maamul hal baabur iyo bulidkan ku shaqeeyo hal shirkad lay roogda ogolaaday isla taa awooda in leeyihiin inuu bressureka saara lama diisrooga wallahi hortiba hal baabur ma jaran dhibka may hortay halbaawr jare walba ma jarno dhahan hataa wal ku hadalaayo ma jarno oo hataa halbaawr leer banan in lama lahel lukuyaaba banan in sidileel lukuyaaba laakiin muhiimad may waha in maamulka ogaadaan nadaafada deegaanka inuu mas-uuliyadku saaran yahay dadkana baresharka saaran yahay maamulka dawladda hoose guud sii weydiiyay marka maamulka dawladda hoose ee koonfur galbeed degmada baydhabo ma heli karo baabuur iyo weliba dad maxay saaran nadaafadda oo hooliyo eto oo mushaar laka siyaabo beesidii ay jawnaatay jawnaad laku dhigo degmada la heli karo wali ka bilaabay binti
بلدكم way waa canshuur badan la ku qaadahay inta dad oo misheer la kasi mal waysa ee hoola la ninjeedna ma hoolahooba ninjeeda wal soo bii kor waa yee jarjartay dawladda hoose bii banaanka la kadeedi xataa lama doolar la isku qaada jira canshuura aniba la oo qaadi hal maalin gabar idii in roogto biyagoo deedidi ariitee la oo hiri anoo isbitaalka way haytay lamada kun iyo dhiti lamada kun tumi idhiti haytay markan biyoogimadi deedidiyaa stationka la jeey ariitwal hiriya lyeri isbitaalka roogi bahi oobaana seen lama doolara dhiibase lyeri oo ariitun laka ganaax ganaaxu biyaha deedidi markan ayaantas biyo wal dhoori jiray wasaqa banaanka wal isku ilaali jiray wal nadiifi jiray wal walba dadka ma baahan yihiin aha wala sheego hoob la hela dad wacyigelin suubiyo oo xarumo oo wacyigelin lagu suubiyo baaburo oo babalayzer qayliyayaan oo wacyigelin suubiyayaan laga hela ee lagu hela ee lagu hela ee la hela mayti sheeg dad oo xarumo oo xafiise ee lansuubiyo oo misheer la kasiyo oo dadkan lankii wal halay la kaganaxo wasaqdum beledkan ilaali ilaalisiye may waahan beledkan hooba lankasta isku ilaali lankasta oo dhooro lan guri walba hal hal guri hoob lan dhooro ini dhooro mo kaaleen
hanab cabdi cabdiqaadir
horta een degmada baabuur yala taro laangadi een waxay fuusihay waxay xilligii madaxweyne ku hayay deegaankan ee koonfur galbeed shariif xasan iyo madaxtooyada lijey boorkaas madaxtooyada ayaa mayskuulaha dawlado hoose leh maylinka talagalay een hay-adaha gadi laakiin maylinka talagalay inay qashinkii wasaqda deegaankan lakuga qaado een bawrkii sugahayay may nagaday in madaxtooyadii shileydii qashinka ku qaado nagatay ilaa intii la kaareysiiyey een laakiin walku maar ma kor hadday deegaanka sideeda aday haddii maamul ay inay hal abuur lahaato la faday een kambaniyaala jira xaafad kasta haddii hal kambani liindhiiba deegaankan wasaqdiisna dhammaadasa bilicdiisna habaafadi ini qashin shileeliya qaadama ee kambaniga ini geeda abuur oo waraabiya kuwar qaba sida magaalooyinkan kale muqdisho oo kale way shaqeeyahay kambaniyaal dawladda hoose ma shaqeeyahay kambanigaas may leeyahay baabuur qashinka qaadaa leey dartiimam ay ka shaqeeyaa leey dad oo may leeyaa meel qashinka laka qodaa laka shuba qodaa leey may leeyahay baabuur oo qashinka haddii haqaada xitaa yoo shiidaanga leey may leeyahay kambani kale oo bulaacadoogan oo masquulo qaadaa leey dad oo shaqeeyayo wasaqda banaanka la karogow ilaa magan wasaqda la karogow iyo controlaa leey marka maamulka may laku fadaayay ini hanagan haddii oo awood dhaqaalayo nin hayn xitaa bulshada dhexteeya isku may leedahay ku dhex shaqeeyaan si abuuran kambaniyaal kambanigan ini bulaaca qaada linga talagal ee oo haddii qalabshi haysad bulaacdoogasay haddii buusumaan madiyo banaanka ka deedahayan kulishoo jidtee ku qodanyi bulacakaas jidkaas bulaacada ku qodan bulaacda wasi hoba buusumaan jidka wasaqeeyaya sida hata walaalkaxanaad sheegay oo kale bulaacdoogasi madii hay kambani qaadayo banaanka jeeyo dad baan baahan dadka beero aan baahan bulaacdoogas oo kale way bua bacrimin beeroo laga shubada markii qashinka hangnagada kambaniga mayliya godwiin oo qashinka laka shabaab laqodaa jira walgube maylarays wal ku shaqeeya xitaa meelo dhatiya marka bulshada dhatiya leh hol ku abuur kambaniyagaas magaaladan bilicdiya iyo nadaafadiya anagadaas
guri leho dadka wasaaga dhaliya umoonay dadka wasaaga binakshow haddii lan sheega ini wasaagan walhun iya lanki miil hakashiboona usu igaabla kulmaw ini ilaaliyo laku yaabo banaadin igaabta hanun maylaraay ku obsadaayan inkastoo baawar iyo maylaraay qaado iyo atalamkahadayn dadka maamulka deegaanka haddiis awoodaas inan lahayn dadka gruub gruubna iska daro koro haafad haafadana iska daro koro qiib qiibahana iska daro koro mayaray qiib hibilay qashin iyo miil hibilay lijiyey hata era koralanku ada qashinkiida dhulka jey irka jey ada qashinkiida lay dabandeerina fale maba qashinka hablan habayaa jirta maba wargube diibanagda roola qaade maamaargaw hooba ada banaanka tuurto ama loorka lay kiirto meelo dhigda amanka wasaagda suubiyaw haddii leera lankasta oo maylerhay qashin banaanka dhikaw halbaa oo na ogaasay haddii ida hortee lag arag adikii intaalo walayku helo lataa diler dadka inay walaas bresharkaas inay walaayarko ku obsadaan walku yaabo eraan raashinka banaanka ingadiido inaata beesa ma hayno ganaha itabarta wala ma hayno habsa magala korno walaa inta ninka jaran hoba kala nin aad miili saraga aan jey ma nin gub in eraan lagu yaabo dadka may waa anaata may ba aaminsana inay abaabul lay fadayaan manaa dadka hob la abaabulu madaxdiya bohorkato sawaala meelun wal ka shibaan tuwal jiye boholer hataa rukolan gashanka meeleraay baawurku leh haddii qaado hataa baawurku naftiis santarilan suubiye oo haafad haafad inta miskiila meela haafatay balay gashan jeenta jiyees haafatay balay gashan jeenta jiyees marka baawurku way masahlanaadase inayuusa halka baawur hataa anfudaata si gashanka kaada sababto eh hal santar oo gashankaasna niskashanaa hoob jar gashanka miilkala mayka argawler miilaan iska kooya gashankii markuu baaburka may interes garaaya ini miilas gashan kunadayfi binaan kale shaqadiisa haada koran manaa miiluley ilaa miiluban miska sheenaaya center kasta meel dharey gashanka inta sheenasan
maadaama dowladda hoose baabuur yeelatay ninka adeegi madaxtooyada leh bulshadii lanshaanina marba lanka gobona danoogii lankashaani hay-addana baahadaa saangadii maamulka ninka ku fiirsaday marka mas-uuliyaddaas nidaamdarada meelo ku dhalatay ee eleen lagu saaray maamulkii dowladda lagu saaray kii degmada lagu saaray kii gobolkuwa wallaahi aan hata mayba qabay haddii baaburkaas dowladda hoose degmada la hangari inay dowladda hoose degmadaas baaburka iyo ka shaqeyso ye maya dowladda madaxtooye degmadana ogolaada macnaha mayleran dulaan maylaha dowladda hoose beledku gashinjeela qaadale madaxtooye maya lama qaadin Mhm.
madaxtooye male hawla jiyo maglalin jiye maayana Mm.
lanka degmada madaxdan ee yalku fade baaburkan degmadana la hangadi madaxtooye lanka fado baabur hangaabo okay meelaa loo Maamulkii.
dhow cabdiqaadir horta idan maasanta horta deegaanka marba qashinkoo iyo dhabaata ka hay maran badan fursadan ana la weydiiya ayaa ku hadal baday maamooyinka iyaalka dhalay mase aabayaalka iyaalka dhalay si iyaalshu caafimaadan hela may ku codsadaane waana in sheegane waana dantiyo ka jartee hafaay ina jida teelinka gelin waxyaabahan ka badan hata dhibaatada ka hayd hafaayadu unugan xanuunsanaaday shubama kor kakaaday kor walkasta suubiyaan cafaaji oo sidii ee la hagame jidkeelk ride lan oo een, lan oo socdo ka roogside ka qaraxaas een, ka asna beele qofkaasi haddii aa nidiis humaado kor ankaaraha ku boodo korta een, horta dhibaatooyin aku lakulama koran ciyaalka een, waana dhibaatadan ka badanoo hataa caafimaad humada deegaanka kahayta iyo kumadaita een, tan kale een, maqaayleyd sida gabdhoo shaay gada oo kale een mase dadka tukaame leh oo me- jidka dhanyaashay tukaamadu ay een qashinkiyaa laha qaade mase lahaage laamigaa laha kaage taasna dhibaato eedan weyn ka haysta deegaanka een aritan si shaaga in karayaas waxyaabay saqbada hayay ee shaagii wasaqi iyo walaagi ha qaada si laamiga ka shubaas een dabkiya laamiga ha ka shubaas bii kale ka kor shubaas meela ka dameelad een wasaqdii dhanga laamiga ha laha ka shubaa xaafado oo laamiga saaran saas oo kale wasaqdii dharka laha ka dhag laamiga laha ka shubay een malaayiin dad ee meelo maraayaan may suurtagalaha inay een meelasay dhibaato badan ku dhiida mase wasaq mase qof ka kufo mase qof oo een een meel raay waayeel ee ka kufo marka hafaayada deegaanadan waqti dhow ha ka saayid ma la isticmaalo jar een qaabka lain isticmaalayna bulshadii malbar een hal isticmaaloy unuga caafimaad nadaafadiisa ka jarta xitaa caafimaad ahaan unuga minfayla een unugan inigeeka een haarshay ka dhex jara mase ka dhex jara een kaadiis ka dhex jara way la kaaba in infection qaado unugaas haddii gudanyi baa badbaadeen haddii horta magal ay een ustiisu aan gudanayn dhab weyn aa ka kooya een kambaniyaal hasuubi si macnaha ganacsi joo iyo un dareer yama yarhaayana een caafimaada let caafimaadna leh unugan haddii haar ka dhex jara oo ilaa iyo hal sac ka dhex jara mase kaada ka dhex jara geeka ka jaro lama ka jaro sida ka jara een dhabnay kula kulmay
maalaw mafayla oo nadaafad darada dhiib ku heto qiibo ku intahaa unugan geeg walan hiri koro bar walan hiri koro laakiin haddii joogto linka wala unugaas dhab un hata hata usun dareema doon markale usun dareema doon ya ya een ya kula kulume roogda oyaan dhakhtarad eh bal ku waranba doodo eh, qodobka usishaani cabdiqaadir xafaayada inay macnaha ah, dhiib ku eto nadaafad darada uu laadabeen
haa abdiqaadir runtisu aniba hadama duusa eri islahay inaan er fikahak jari naftarka inaan er horta xafaayadda cudur ciyaalka meeshaanase infection kaadadiyo kaadayan geeka dhan iyo kala naqaayan inagoo may argaase bil dhalan oo infection qaba laleey infectionkaas meeshaanay kaadadaasiiti oo kana naagsaday oo kaadadi oo kana naagday oo geeka dhanba kaadiyay unagi kaadiyay hadda unag la gudi haato xafaayadda isla markaas la hire kaadaas walyar kawaba kana naagta kana naagata meeli meeli unagi hadda la gudi fay- faylaadaas maanaa marka cafaayadda iyo saasnadaas isticmaalaya marka qaldamo ah mise bataata ma Maya.
cafaayadda isticmaalaya xafaayada isticmaalsha nadaafada ba iyana dhibaas Mhm.
dhiba ku eta doorkishee la kuleetiyaan may waaha unagaasayt infection baan dhaliyaas Ha- caafimaadka manfayla ini oo unagaasayt kaadada geeka dhan ka dhex jira ama saxrada ka dhex jira saxro unag laan saxrooda saxradii soob ka dhex jira cudur laan sii dhaliyaas Mhm.
may waaha gabdhahooba iyana dhiniga maytiisha ka- saxradii hooba habahaas fajeenaga ku galaas fajeenaha hooba galoona infectiona dhalade Mhm.
goryaankiya meeli ka dhalade may waaha magalkana manro Mm.
usiina saasiitiyo kee way waaha ma- manroon sidii ba xafaayada manroon ba an bataata inaga Okay.
xafaayad lan yiro majeli okay waayahay hooba koolba nadaafad daradii xafaayadda galli hanad ada u kori surimaas
horta hafaayada anaata sad binta qabe may waha caafimaad darura sheena sama inay caafimaad sheena aaminsana waana sawdaya horta hafaayada dadka isticmaalo sidii shayba dhiba ka qabaan koo horta may waha dhaqaala joo la digayo lama hayaan hafaayada way waha xilligii habadoo la gaadaya waa isku dhaafay hadda way la gaadayay dirsan hilmi leh sauudiyadeynagati markuu hilmigan oo hatan week adan isticmaalaan hatan markaasta gadaas horta meelo may koy macnaha dhagaalaha burburaka kuwa dhibaatadow dhibaatada lamaad way wahaa unugan walaawn adag ku arga faday kusuubi faday meel dharaay gekii dadka la lala jeeray tunjahat ama jarmeel lagu ala saaray laakiin unug madii aron sinadisa madii walaji dhamaa sidon walku dhiga jiray walaalku habay jiray hata meelagaas ah facebook fiirsadaa soo unu jeena faa'idka dhajar haddeeda ido dhatiyoba barbareemka jara bahalkaas Mhm.
hore faa'id misheena unugan walaan ku dhibatana inay meel ku yaaba idil Waxa lagu barbareem galaa.
iniga meelaha dhibaatadaas kala jira dhibaatada kale may waa unug walaan labaatan afar sano hiliyin udur dhiiba ma baho sababtee kaada aragdan kaada lankasaan male kulayle Mm.
idaguga sooda waayalkoo leeyadkii dhajartoon haatan shirshe meel diilo aragdan Mm.
walaas dhan kiimiku kiimikadaas unugaas hakanaadaa sidaas walaalay bindi sheegay unugaas infection ima dhamaado guryaanshayna ma leelo dambir oo bahaada shiba may mayli deeri aladaadan jayn dijayni gurisho robalay lakadaab dalay sidii haatan bilaawo inay sharoobo gada inay meel haraay Afaayad.
kiimi afaayad gada ini afaayad walkuurta irito hortaya dhig Deegaanka ka hadlayo.
deegaanka halay weliba hata cabdiqaadir hoontiisa sheegay jirita inta badan afaayada qaar Mm.
hadda aragda inuu gahaarka roobka dhaway hawleda kacala bahana aan ana naftaya bawri booti bahal ku sugay macnaha afaayadaas meel dharaay halka bahal oo baca ee midooba la gidi miila lagi baawraha mari baawra kaloo sidi baad bag madaya tari wal oo may dhaweehi sokorragaasay kabdehaanay dhow hal saab way kamul maan in nimanka isa jarni walaan hawla halaawtiyo iyo inuu gaadhi marka dad way ogaaday Mm.
in inuu haarji ito walaaye waana dad inka badan ma faayada isticmaalaan waana jiritaha dhikaan hata Mm.
ma elaan sababta abduqaadir sheego aan maalintaasi unugaas haarjiisaa iweelay Mm.
ilan dhibsaday haddii aan hata ana ilaahay inug kale masii unba wal aan aan hata madaas Dalbuug ku celta.
dalbuug wara Mhm.
unugaasay dhibaadadkaas Mhm.
yoona manroon marka mayba jiilaga filan haddii unug unug faylaho wen saaraha naqda la fadaayo ini walaas dhibow dadka dhibow inuu ku dheeray marka family problem kana may waa hafaayad dhiiba ku eta war hun guri liwaasiye afaayad maalintaas isbuu dirsan ay gada kor haddana jidka la dhikaw
nololo benefitirsita lukuyaaba waa ku yar hal Ah, doolar waa noo dhigtiisan inuu ka yaabo doolar hada unug afaayad aan galaan leeyahay walaa afaayadii may la walaay wal oo nolol maalmeedka yaqba kamidna yaqumina okay Waliba Waxay salaam.
su-aalan damboytina aan guda galo maadaama barnaamijkii kaana gabagabo keliyo sidee markuun hoob una khulaaseen ka ogaanay gorashadii dadka ee dhinaga nadaafadda meeliya deersanta hoob una ogaanay in wacyigelin la baahayay hoob una ogaanay ee degmadii lata inay tag wali faday cabdiqaadirina hal su-aal weydiiyey oo ka eedan baabuurkii bacdamaa la ogaaday in degmadii yeel baabuur yeelahaykii waktigii hore lakula wareeyey guddooyinkii laku hadal waay hadda maamul cusuba jar nadaafada iyo bilicda beledkowna la kala xisaabtamaa ada ofari noonku weelaas tii hore n- nin dhiina aan sheegaas bulshadu nin sidiyo markaas iniska xil qaama lahaayeen nadaafad deegaan jooga inay simirtadowcanimean ku shaqeeyaan fariinta ka eedan
horta markii hore baabuurka oo degmada codsatay noocaas ma ahayn way hay baabuur baabuurkan kuyin ahay baabuur oo qashin badan qaada ahay intaas oo tan qaada ahay tiyadahay xitaa kambaniga hagal lehay maxasuubina baabuur ku yarasheen kilisheeni haddana amunkii deegaankiisu in shaqay fadi ma oshi ini laka aamin waay ma oshi ini waaba dhaqaaligii oo shidaalkii walaayba agood waayen ma oshi een markii dambe ma aragnay iyadoo madaxtooyada een baabuurka yaalo meel ka shaqeeyo een nagatoy een ta awood laha saaray baabuurkan tushaan dheeray een qofka koosarey een amarka sii kore een ini baabuurkan tushaan dheeray nagad korto laakiin baabuurkaas markii oo tiye in ban xitaa een maamulka een baabuurkaas kishileedis qashin wada adfan een maan ka fulna adfan magaalada laakiin ini een fikir ku dhalba oo suubiyan xitaa een lamada xaafadoodba kan berigo ini siiyaan een kan hal company xitaa magaalada ma kofar garay kor mara companygo iska day laakiin een suubi waay laakiin een tuman iyo dhowr xaafadoodu een lam xaafadood hal company haddii laka wareejiyo nadaafadii waana lakala xisaabtamo een awoodna la siiy een haddii lankay dhashanka meel linka talgali ma meel kale iska shuba naftiya een iyo tallaabo ku qaadi koraan mase ha gudbii koraan report shay een qashankana meel cayman lin suubi een haddii oo een sid xaafadood hal company la siiy ada at least in bulshada ku dhex bulshada dhatee waa laku abuuro yeed nafti is caawi korto bulshada xaafad kasta haddii hal doolar laku qaado oo qashin shayna een bali lama doolar laku qaada xitaa een qashin shayna xaafado baar qaar qashin badan yihiin qaarna qashin yari xaafadoba isku mid ma eh dukaame oo kale haan kobolka gado oo kale iyo dukaame dharka iyona dukaame kale oo een caadi sokorsada gado hasa isku qashin ma eh hadba sidii ay dhaqaalaji ay liin saaran een magaaladana beleed ee nagda fadhi een dawladda hoosena maalin baahda fan een bulshadayeeda oo een is caawiyaasiya magaalada beleed ee nadaafadda lagu shaqeey kale laakiin qofka keen way la reeysaa afar afar qof saado kii waa tilanga dib ku fadhiyo een beleed deegaanka in nadaafadda maamulka ka fadhiyo laakiin maamulka meelin ku baahan yahay antiisu ka sharcaha ku suubi een lankii oo bulaaca jita ka fasax een sharcan suubi lankii oo een kambaniyalkan iyo siyaayan oo hogaansamo waayo dacwadii laha gudbi een sharci lagu suubi marka iyada oo sharci liin hel walma dhaqaaga iyada oo bulshada dhatee wal linku abuurnen wal meel meel geysii karo
بسم الله حرسة إذا ما سيار بقدر برنامج كما هو معمول نعرف هذا معمول كل أل كل همار إن أشارك بلد معمول كلام إن كاز أشارك بلد هذا معمول كما ينجيري في ذي أفرين معمول كما يلف في ذي أسبوع هذا ما يكون والقلب ما يكون لكن ما يلف في ذي وي أو تتكلم هو كام يعنيش لقوي iyada oo may roogay humanitarian ay roogo oo in sheegad inay bulshadan wallan qabada fadaayaan beese kastan haayaan hadda baawar hal baawar la leeyay ilan baawar la leeyay hadii arrin maamulka dulka hay'adaha gobolkan roga ama degmadan roga xaafad kad sida baawar aan gada dir lan mas'uul oo warshay dareere hay'adu ku codsado ara nadaafad dori bilkan ka jartay boqolkiiba siitin nadaaf baawar ma hayo xaafad kasta intaas baawar hay'adu ma ku codsana inaan inshaana is arag soo beetaanka nin gudoomiyaha sa'ri leeray baawralaha dadaaliyey dad oo dad ku wala seen waay sinba dhalaaran oo dad ku wala qaada falaya ada hoob seeta maamulka meel ku faday decision al ku faday inuu sideeyo dadka inuu wala inshaan hada maamulki hore sharcan naga to maamulka hata usbuuc kooy inay hay-ado iyo meelaha dawladda iyo dadkii oo bulshada mas-uul ku haya inuu iskala dagaalamo ana gudoomiye degmo ah dadku degmadanka noola mas-uuliyaddu isaaran mas-uuliyaddeena way waa number one iyo number two iyo number three may dhibahaayo may dharee afamadoro baawur na ogaasay haafado badan inta ku badan na ogaas hafada gudoomiyu wargadid mahanagadaas inkiilaa ma helay intaas baawur helay markuu usuntiisun dhibi baawurta haafado na ogaasa barnaamij haafadii bale intaasu gudoomiye laamada leyn gudoomiye haafadada leyn kulli iskiriyin سم أمني قال لك مامو هاي أنا فت هذا لك مامو لفظي ما يلفظي وشيفة إلى هذا فدي ما يفرق إنك دري نيس مسؤول نمد إيه واين عرق نبض كفاية إذا سيدة تكو قامي تكو قامي زي فلان oo ba- guri kasta oo sare ah hal doolar la ku qaaday bilyoon leh oo nadaafada la kabiyey ashuurkaalba ma ah dadka kambaniyaalka shaqeeya karan halka doolarna dhiibi karan walwiin ma ah laakiin dadka dad oo hogaamiyo oo meeltoosiyo walka toosiyo fadaan iyadoo mehnon jeelinaa inilaasidbaar qashana ambahayn han haysan han ninka dara anua jeelingeedo hausaala anoo degmadii eeta inkastoo aan wal ahayn hanka dare han ayinka dare baarusan hilaab ka seere baawli maamulku muwaayo kor sababteeda deegaanna waa maamulahay iyadii humanitarian ruban oo wal kasta qabadaan mar almeel almeel baryonity lata yaa hoogi la saare hooba nadaafad daro jarto jiilaal jareeto loo qoyo nadaafadi jarjar may hoogi la saare dadkii oo caafimaadka hoogi la saare baawartii caafimaadka hoogi la saare baawartii gashangalka hoogi la saare shaqaaladii voluntary haaye ombonelaha daily oo ntooyka haayaa la saare sababtee hadda bulshada belidkan markii wala kooyanley laba beegame maayeen wal oo kahortag ee tong male milo center oo shilinka madikoy shaqaala madaasay la aruuriye mayl faday wasaaradda caafimaadka mayl suubido la faday inay suubido diyaariyo dad emergency team eh oo mil mashaararka seeyo baaburtiya hirino lankasta hirino miilanga baawo umansida oo kale saas weel oo kale min salaasaa bilan laa la kahe jidkan may waha aadi marka iyo team oo emergency midwife leero suubido yan isbitaalka wal lankas oo wasaaraddu tim no ogaasalo fale oo mad hoolis ah marka hobi ku faa'iideysan karaan ahanad raas sidaas eh cabdiqaadir
maamulku may kala taliyay ini lamwey haddii suurtagal ay tusi mara degmadan gadoomiye leta gadoomiye xaafada leta gadoomiye langa leta ilaa i guryaal shan shan ee inay iskiriyin mase lana iskiri koro ini haydo baabuur lagu codsado sida haddaba kanba hayadaha gadi kan haddoonu sheeganayba hayadaha gadi hayadaha gadan xaafad kasta baabuurka laangada oo gadoomiyaha degma gadoomiyaha xaafadda control laan kasta qashinshee maalin kastana baabuurkaasi shidaalinka shigo qashinkaas qaad taas may hadhowaada se ini bilicdi hanagat kow tan kale ini isu dhan loor isku dhaafo oo kambaniyaal sii kambaniga baabuur miin baahan baabuur isu kiraysaday mase lakoy mase hakadadoy halka doolar oo xaafadda lagu qaado mise lamada doolar xaafadda lagu qaado in liin ogolaado oo maamulkana raalli ka lahaado oo awaamiirna lakasii laakiin hoggaansamo waayoon tallaabo lagu qaado hadda intaasi suubiy walaagan dhan walku walku maarmay markaa maamulku may kala taliyay ini wadooyinkaas la mara saliin hela xaafad bedqabta deegaan bedqaba oo caafimaad qaba oo bilic leh intaasa ka dara faday su-aalo kale okay bintiya ka bilaabo faday su-aalo waantanka damboyto aan isin weydii doono waliba naqdaase marboqoba un haqulaasayna bahali timiludoogdo xaafadoogi ini la deriseeyo laamalaamo lana suubiyo hay-adoona ka caawi aan walaayo agab eh waana kabaan maamulkuna taas gaada marku may naqdo korto maxaana loo baahan yahay si loo helo maylan baahanaysa laga helo deegaan nadiife bilicdiisna le ilaan qodobkan bilicda un weli ma korsuduno deegaan nadiif eh oo bilic leh binti
bismillahi raxmaani raxiim horta deegaan bilicle may waaha maana suurad wa- suurad leh may waaha wa- meel suurad leh oo ad aragta adiba jiiladaas waa suurada may s- ka suubsamaaseha ini la hela horta maamulka degmada gobolka iyo gudiyaalka xaafadda ka dhisan xaafad walba labaatan gudi camalaa ka dhisan gudoomiye leeyihin hooyo leeyihin walaa leeyihin may la faday dadkaasiita bilicda inay hasaaraan la faday lankii oo dadkaasiita hooba dareeran la aragay wali n g o eh iyo wali urur bulshada eh ini ha- ee kaab ha kaabaan wali oo dadkaasiita ku dhiman farkeetooba ku dhiman too iskooba ku dhiman yihi laha kaaba laakiin nadaafadii may waaha waylunku fadhiya maamulka degmada iyo gobolka maamulka degmada iyo gobolka may erafaday ee ini oo nadaafada belecda beledkan ini usa wal kasta mas-uulku ey mas-uuliyadda ini usa qaadi dadka iyo deegaankaba nadaafadiisa ini usa qaadi iyo walba usa deegaanka koy may waa deegaanka hooba hunguri kala koy ama beeso koy usi hurroog laakiin nadaafada usa manhurroog may waaha nadaafadii usa minkooku galay banaanka adi keentaal laakiin isaas un weelna maamulka degmada oo cusub may ku ku n sheegay oo n- la- n la sii taliyay inuu usa nadaafada deegaanku bilicdis eed kor an qaado
gabagabadii maylan baahan sillan hela deegaan suuradle waa nadiif
بسم الله الرحمن الرحيم هل ما كور ما اللي مباهنا شرعة oo ee ka maamulo bulshada deegaanka kale ee sharcigaas oo ee hadii sharciyan jarna wala ku obsado male ee hadii geedka qofkii jidka biigshaba ganacsi intaas u leer hadii lankii bulaacida ka fur ganacsi intaas u leer hadii lankii ee jidka habsada ganacsi intaas u leer hadii ee wadooyinka hadda la dhisay jar bilicda markana tuqadal wadooyinkaasay sidaan qurux badan yihiin deegaanka la kordhisay qurux badan yihiin markaa taagiyabas lankasta dhan gurishay ma inagday fiyaala ka ganacsada kor ee walwalba ka suubsada kor een haddii xaafado uma jira geeg haddii laka dhamada tacsii ku dhiida qofka dhamada meel liin galaayo mise wadda liin maraayo mise baawarkii miid ha qaado mara liin arkaan garab leyl ha ka qaado ilaa in muddo intaas oo mitir een marka ini dawlada hoose sharciga shaqeey ini bulshada sharci liin soo geey ini municipality baahi in naqshado guryo dhismada la kanaga jir wadada wajidatay la kanaga ee meel ku qalloon inuu ku toosi meel een god ay ahlo ku shubo shiid ku shubo la nadiifi ini een jidatay sida insha Allah nin bariyaada tii insha Allah jidatay la dhisaw een intii baalooyinka meelo qaar la soo kutubina een meelo linka baahan qaar laga soo bi een way argaanse een meelo oo linka baahanayna baalo soo kusuranta hatan isku daansanta hani jidkakee ka dhisa xitaa qaar dansanyiin hata buundadan oo kale hata hamiinadan ma ergaayay haddii makroob la deer tan oo divishinka markee dalcada ku digaan digaas oo kale shadan haddana ma shadanaa tan oo markii isgooska wakaalada ada moodo amala shadan mas isgooska wakaalada ka yaala buundada iyada oo wasaq leta biyika jaran yaa moogdaata si adan socoto baawur bajaajadan isku socdo mas baawurtan isku socdo qofka may la yaaba inay biyo ha ka bootiyaan ani qofku soo biyo wasku horo hatana boondada ku dhigo korto een maadaama break yaala marka een in horta een baalooyinkan iftiin shono la control markii hore meel ku wareejiyay een shirkadan oo korontada la ku wareejiyay een baaburku xitaa lahangada yoo la sii in follow up ka soo biyaano een bateriya ku dansan xitaa hadii yoo ngada korno dawladda hoose aan sheegano ayaa laga soolarada ha iyo baabu control ay imbaga control ma jiraan ilaa dhowr baalis ku dansan een saas oo kale ini een kambaniyal kaleena saas link wareejiyo sidka aan qataanka control leen link control powerka link hala la sii in la hela dabdamasyal dabdamasyal een bulshada ee dhibaato badan ku haysata baaha dhinagaas haddii geeka dab kooleydii hal dabdamasyal magaalada een ilaahay dad meher shidaal damay kaalmo shidaal suubi ilaa i hal ilaa mi sidde dabas ku dhalada kor een meel suubi meel kale shidaal ka galaa jira dukaame iyadoo korontada shidantaal ku tabelin damin
oo baacadiis intaas doontaa oo kambaniyadun kuul galaan hal damdamsan hal dabdamis male iyadoo ku xirin silanka maamulka ini haydo era een hal dabdamisan baahan halkaas warqada bese ku xiranta maya hayri diyaar liin ini hagadan diyaar liin halko een ya allah in hal dabdamisan lahay yeek ilaahay damar hadii dabkaha booyda la hadda dabka indan booy ku kahay een meelan tumaalo oo kale een malamay booydo goshani i ya yeelka dami la tir gobjo ku een ya kulay roogin i booyda kale marka ma jaran hal dabdami sin jar hal habbi yaal isuna elborka ya kaasna kulay kaasna kaasna kulay elborka leen kasar galay taan dareemo dadal leen taw bari i walaal lahay een maamulka leeyahay wal maamulka leeyahay maamulka maamulka marka een maamulkan meesha la sariyana inay codsadaan dawladku codsadeen wasaaradku codsadeen hay'adku codsadeen miilku codsadeen ku codsadeen in la helo dabtanas maahan waa dad damiska maahan mayna qadka kontonku ku bado karo musu sodonku ku bado karo laakiin een baahda ku horeeyto oo hadii wal dhiyan een lahan baahda doono waana halsheena halsheena een liin helo korno een marka may ku codsanay maamulka inay saas amal subi inay nadaafadina haddii liin hayna dhaqaalaha dalka halay koran line inay kambaniyaa la siiyo saliin helab bilic wanaagsan iyo nadaafad tan kale wasaaradda wasaaradda bey-ada iyo dawladda hoose ini geeda la abuuro gudoomiye xaafidada geeda la siiyo haan yaroo hadda laamaga kiyaala marka lagu reebo malee magaalada jidisay geeda male geeda la abuuro haddana la socdaan dadka injineerada hawlaha guud naqshada geedo lin lasaw way jaray jirtahan oo dhaqalu geedo lagu abuuro yahan dhanaa lagu abuuro xaafid kasta xaafid kasta hortay geedo lagu abuuro xaafadaasna geedaasi inay waraabiyaan oo dhisaan hoola ku reebaan laka amar dawladda hoosena ku shaqeeya
dhabta iyo daaqda iyo iyo bay-ada iyo isku shaqay wasaarado badan hataa wasaaradda deegaanka weliba qayb ka leetaa nadaafadda nadaafada qayb ka leedahay bulacadoon iyo walaan dhan iyo hooseedaan marka ini wasaaradoo shaqeeyaan ini la ulbulo een hawla een meel raay een een maamulka dawladda hoosena kula shaqeeyaan
mid walibaa ku mid ah eh, inuu wasaaradda deegaanka titaanka awood badan hataa donald trump oo buusaha saara awaamir oo inay la dhisa hataa wasaaradda deegaanka iyo arto ma dhisi karo environmentalka ama waliyaha ka sheegda inay aan dareero ku horno may Ini kala jira nadaafadii.
may kala jira inteenyaalkan magaalada ka suran iyona dhab badan ka hayn bulshada haddii layn fiiri caafimaad ahaan een caalamka madiyada fiiriyo jaro koran inteenyaal shakhsiya oo een ka suran yihiin laakiin min badan may layn ka talagala in magaalada banaanka la jeeyo ah banaanka la jeeyo signalkan caafimaad huma badan sheene signalkan een radiation badil ha caafimaad caafimaad haddii telefoonka xitaa Mm.
haddii aad isticmaal ninka iyo fidaas oo kale madaga inay degdema dimeel walaayadka fog aad dhadhadu Mm.
maadaama una nin lahayna nin lahayna dha-
dhaqan in line in barkan toostiya galan un dhaqan in garanta ka haysan Okay.
marka een maamulka inay shaqeeyaan loo jeefeedanaadaan deegaankan haddii caafimaad lin helna bale lin helaan okay marna lin helaana okay cabdiqaadir ilaan mahadsanto waqtiga hana hoosgalo ayaanagta hal daqiiqa walku yar iyo weli baday maydan baahan si lan ilaaliyo nadaafada iyo bilicda
بسم الله سؤالنا فعلا لو ما لم بان يعرف اني لو ولا شقي بولشد امامك او دولده هوس iyo dawladda koonfur galbeed ilaa tan federaalk ini daskiirba la wada sheegay oona lagu sheegay damta bulshadu sababtoo bani aadamka haddii la dowladaha mawalwelahay mayba male aan walwalba lan weydiyaan laakiin dadkan mas-uuliyaddu adig aadi aakhire adduunyin walkii kala xisaabtame wada adduunyin lan kala xisaabtama waayo toon aakhire lakii kala xisaabtame sababtee mas-uulun nada toy lafeed hokalankigeek bedkan baahaka dil adi mas-uulku ele marka ana may lambaahanyaa inay horta dadka deegaanka bulshada iyo degmada iyo dowladaha hoose iyo maamulka iyo walaa dhan ay shaqeeyaan oo ay shaqeeyaan si transparency oo daacada ay shaqeeyaan oo niyo lan doori odaadaan bulshadan bulshaduna lan sheeg ini walaan waliyo leeyin ayno may la raay lan kal aan lahayne deegaankiyo ka dhaladen deegaankiyo ka dhaladen ayno meel kale aan ku jeedna hoo almaayayna dadka ini lan sheeg oo aan hayna walan kala leeyi waliyo leeyin haadaan iyo dad tiiris iyo deegaanka banaanka isku mid ah nin haadaan dadka markuun hooba dadkaas isla wada shaqeeyo galaano walay kasta oo au jaahilsay ku ee caafimaadkana loo aheegeliyey ana may qabahe lasla shaqeeyo lankas wali waajiba iyo deejiib guduud ini wadankan faylaada waan horumar diilooga
milan baahan si lan ilaaliyo nadaafada iyo suuradaha ee, nadaafada iyo suurada deegaanka horta may waaha ee, sidii hole un sheegnaya jarta maamul horta ee, wadanka maamul male hooble era fadiina ee, walahaada fadi maamul degme iyo gobol ma era fadayaan bilicda beledkan isinisiin ku fadhi ee, xaafado haddaba jiraan xaafado guddi oo la erow kaaf la erow oo ishi human right wal ku dhiibasa oo kaaf la erow jara may suubiyaayeen xaafado ee, nadaafadiyo iyo solaragi dadbansan kaafa la eree ish human raada hooseedayaan aday kaaf xaafad ahaan guddi oo xaafado lansuubi ew xaafado lansuubi may wahaa ee, way suubiyaayana geedi abuuraayaan way suubiyaayana ee, nalalka soolarara iyo nadaafada xaafada iyo ilaaliyaayaan saddex xaafadood ee, lix xaafadooda kasoo ka dhisan yihiin isha iyo hulwadaag ee, iyo horseed iyo mursal iyo ka dhisan yihiin may waa had- xaafadooda dadkaas hadda mursal hadda geedo iyo ka abuureen laamaga dhan geedi leeyihin geedi ka abuureen geedi ka suubiyaan yoolay geedogaasay tirin yoolay abuureen aas aaseen hay-ad walba ka siina jeebshowa ka suubiyeen jeebshowa ka suubiyeen yoo hoolgaleen waana dadkaasiiti way waaha contribution yo iska dardareen Mm.
yowal ka suubiyeen lan walbana hooba contribution beledkan walka kuusoo walak shal hagaaji wal shal dareero fadi ma- lahaada fadna laakiin contribution aliska daroy hooba dawladda maamulka degmada iyo gobolka xataa iyo suubiyaan dad oo kuwardheegow oo wal hagaajiyow la hela ya oo maamiir lay fadaayaan bay dhaw dadshe may waaha inta dareere hooba leer meelyelan dareere laakiin dad haka hayo saas suubiyo nidaam jadwal suubiya guddi caafimaad wasaaradda caafimaadka may kala talay faday wasaaradda caafimaadka inay guddi oo suubisa emergency emergency oo diyaarsan hamiintoodaba sacmiinimo dadkii lahalaka taleefanadii boorarka beledka lakala dheji oo ambalaaso gooni ee kala xataa lansuubi beledkan dhate hadda hamiin hataa ambalaas ma dareeras dhimadaas la idaka dhimadaas le ambalaas kiinka esma aragaas sababto ambalaasti ma yartay amni xumo kan isbitaal weynaga haddaa miima shaqayaasa min askartan indidia laleey amniga madon may waaha inin aftar shee ambalaas oo hamiin shaqayaasa leer hamiin dhataas todoba sac miinima isbitaalka koya nalam oo jirin oo tacbaan eh oo han qaata maana madeen isbitaalka koya mabaha koray eet ambalaas madum ambalaas ma shaqayaas ya marka may la faday wasaaradda caafimaadka inay diyaarida dad oo oo oo emergency eh aa
إذا الله سنتو بنتي وقتها أنا وزقلي دوت كلا أنتو قبلي رنسو بي دون برامج كي كان بلق هيري ورسن حجيك وناك قال نسألن إلى علي كرة سورة دك ديغان كيس نمر كان كرلن كقاب كرن نظافة دي أمي باي كل إيب قاضي هانا دقاس محمد توكي أوكو ميدي بوشارة كيس نمر كان ديغان كان بدك عراء عبد القادر آدن عمر إيولي بنتي حسين أو يعني إيه دختر آه بنتي آه، أولاد حسين آه، عفوا oo iyayeen dhakhtarad kuul galaas isbitaalka magaalada baydhabo barnaamijkii kaana gey kaanisiina dareeliya dalmaray dhiniga sanaadan may bayin gobiya cabdinaasir axmed mayow maynot inta barnaamijkan koolato hereedanku kulmi doonto dhammaantaan unbay sugu tabaanaysaasi nabadaana asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu